markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa inoo hayaa ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cilmi cabdi oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka poland oo hadda ku sugan magaalada caasimadda ee warsow kusoo dhowo barnaamijka cilmi cabdi aad iyo aad ayada mahadsantaa ridwaan waa mahadsan tahay waxaan filayaa in gacan weyn aad ka geysatay dad badan oo soomaaliyeed oo kasoo qaxaya ukraine inaad kusoo dhoweyso dalka poland qaar badanna hadda ay ka baxeen bal haddii aad marka hore iisoo koobto markii duulaanka dalka ruushka uu ku qaaday ukraine ee dadka faraha badan ay soo qaxayeen oo soomaaliduna ay ku jiraan siduu ahaa dareenkaaga
dagaalka hamsiisa marka horeta wuxuu ahaa mid la filaayay midaan la filayna midba waa la ogaayay inuu dagaal dhacaayo laakiin dagaal intaas la eg inuu dhacaayo cid filaysa ma lahayn marka waa dareemi kartaa mataqaana dagaal isla markiiba dhacay mataqaana iyo dhibaatadu geystay iyo dagaalkana maaha kii mataqaana oo africa oo kale maaha waa dagaal isku ridaya hub waaweyn iyo hub culus maarta isku ridaya diyaarada mataqaana iyo taangiya maqaamti marka waa dareemi kartaa dhibaato intee la u geysan karaa
waa gartay marka maxay idinku qaadatay adiga iyo dadka kula shaqeeya maadaama aad tahay guddoomiyihii jaaliyadda inaad dadka soomaalida kusoo dhoweysaan poland
annaga horta sida isma lahayn soomaali intaas laga koreyan joogto mafahamtay sababta waxay ugu noqotay mataqaanaa nagamiska waxay ugu noqotay kadis waddankan poland waxaan ku jirnaa mataqaana dhowr iyo labaatan qofodan ku jirna ma badin laakiin dadka hadda ukraine joogay waxay ahaayeen dhowr iyo boqol boqolaalo qofood ay ahaayeen mana filayn in soomaalida sila halkaas poland joogaan khaasatan dadka meesha joogana waxay badnaayeen arday oo badnaayeen
waa gartay dabcan dowladda soomaaliya waxay sheegtay in dad saddex boqol kor u dhaafaya oo soomaali ah ay ka yimaadeen ama kasoo qaxeen poland gacanna waad ka siisa laftirkaaga safaaradda soomaaliya ee dalka belgiumka bal tirada guud ka warna adiga qiyaastaada maxaa ku qiyaasi lahayd soomaalidii marba kasoo qaxaysay ukraine ee soo gaaraya poland ee aada soo dhaweyneyseen
wallahi qiyaas ahaan markaan qiyaasno anaga toos tiradooda ma hayno laakiin qiyaas ahaan waxaan ku qiyaasin ilaa saddex boqol oo qofood meelaas bay gaarayaan haddaysan ka badnayn
waayahay marka dadkii inta badan aad soo dhaweyneyseen imisaad is leedahay adiga waa aragtay marka laga hadlayo dumarka iyo caruurta
horta nasiib wanaag dumar caruur ma u badnayn waa sidaan ku sheegay arday ayay u badnaayeen dhowr faamilyaa jira mataqaanaa aan aragnay oo aan kala kulana xogaa dhibaatada ugu weyn ee naga qabsatay meeshan waxay ahayd dadkii meesha la seexilaayo mataqaana sababto ah waad ka warqabtaa labadii maalmood ugu horeysa saddex maalmood ugu horeysa waxaa soo qaxay dad ilaa gaara ilaa milyan qofood mataqaana ukraine u badan yihiin marka cariiri waxaa noqotay in la helo meel dadka la seexiyo hosteeladii hoteeladii dadkii booliska ah ayaa aada isoo qaban qaabiyey qaarkood waxa waaye dadka dadka oo private ahaan dadka u wadaayan guryahooda geenaayeen aniga laakiin soomaali ahaan magaalada maars waxaan ku joogna afar boosan qofood ku joogna oo nasiib daro waxaa lagu xumaad guryaha lagu xumaayeen marka waxaan ku qasbanaan inaan dadkii hoteelli waxu raadinayo transport marka dhibaatada ugu weyn waxay naga haystay transportka naga haystay dhibaatada ugu weyn iyo mataqaana iyo iyo meeshii la seexinaya dadkaas waa gartay cid marka gacan idi siisay miyaa jirta ama idinka taageertay sidii aad dib u dejin ugu samayn lahaydeen soomaalida kasoo qaxaya ukraine
horta nasiib wanaag dadkan waxay ahayn dad dad africa tas weynin maahan dad yurubna la jooga ahayn soomaali ukraine joogeen waxaad waxaan ilaa mahadiseed horta ilaa dadkan ay wateen dhaqaale way wateen marka annaga culayska ugu weyn wuxuu naga saarnaay inaan dadkan geino meelihii ay seexan lahaayeen iyo transportkoodii marka culayska ugu weyn oo naga haysta kaasoo ahay
waa gartay laakiin dabcan dowladda soomaaliyana waad kala shaqaysay in qaxooti fara badan lagu soo dhaweeyey ukraine soo maaha
haa dhibaatada waxaa ka jirtay soomaalida aan kuu sheegay ku nooleed waddanka ukraine qaar ayaa waxay markay soo socdeen waxay ahayn documenti la-aan qaarka documentigeeda kasoo tegay iyo iyo mataqaana iyo qaaraan document meesha ku lahayn oo qaar qaxooti ahaayeen marka dhibaato waxay kala kulmeen xadka xadka markay boolan soo galeen ciidanka xujinta dadkaas way qabteen ugu yaraan dhowr iyo soddon qofood ayay qabteen oo soomaali ah waxayna geeyeen xero mataqaanaa oo meesha la raba inay soo daayaan magaalada soo daayaan sida dadka ukrainta usoo daayeen dadka soomaalida meel gooniya ku xireeneen soomaalida kelina mehen waxay ajaanibka mataqaana aan dukumeenti wadanin marka waxaa ii suurta gashay aniga ahaan iyo mataqaana jaalid ahaan waxaa suurta gashay inaan shan iyo toban qofood aan meesha u cadha carabna kasoo dayno shan iyo tobankii qofooda dambe tira waxaan ku qasbanaanay inaan wacno safiirka ee jooga belgium yunis si fiican ayuuna sameeyey wuu yimid yunis shan iyo tobanka qofood waan u sheegnay meesha ku xayir yihiin meesha uu tagay toos ugu tagay dokumenti uu sameeyey dadkii waa kasoo daayay meesha midda kaleetana waxay ka samaysteen meesha laga soo gelaayay xadka laga soo gelaayay waxay ka samaysteen meel yaro oo xabiis camal ah labada maalmood ugu horreysay si aysan dadka markaas soo galay aysan wax dhibaata kala kulmin qofka dokumenti wadan ay dokumenti meesha ku sameeyaan
waa gartay marka bal ka waran dalka poland siduu usoo dhaweynayay qaxootiga soomaalida markay dalkiisa soo gaaraan
waddankan poland nasiib daro arrinta soomaaliya keliya maahane ardada hadda ama ajaanibka waxaa lagu qiyaasaa mataqaanaa boqolkiiba shan in ahayn waa laba milyan iyo bar hadda soo gashay waddankan poland waxaa lagu qiyaasaa boqolkiiba shan in ahayn laakiin la yidhi waxaa la yidhi toddobaatan kun oo waxaa ku jirta arday oo ajaanibka ah marka dhibaatada ay sameysay dhibaatan aan dhihin waxa waaye dadkan xoogaad xumalasa inay sameeyaan waxyaaba laga fiican yaha oo dadkii ay kala sooceen ukrainta waxaa loo waxaa loo sameeyey wax allaala waxay rabeen meela seexdaan waa la geeyey transbora la siiyey lacag la-aan ah dadka ajaanibkana waxaa la yidhi waxaa haystaan oo keliya shan iyo toban maalmood ayaa istanbul soo dhibtay baasaboorta waxaa la yidhi shan iyo toban maalmood haystaan shan iyo toban maalmood waana waddanka uga baxdaan marka waxaad umalaysaa in xoogaa dadkii la kala soocay cunsurinimo camal mataqaana loo kala soocay oo la yidhi mataqaana adinka ma ihiin mataqaana ukrainian ma ihiin marka shan iyo tobankaas maalmood waa inad waddanka uga baxdaan dhibaatadan halkaasay ka taagneed marka halkaasay ka taagantaa weli
waa gartay marka waxaad leedahay waxaa jira cunsuriyad lagula dhaqmay qaxootiga aan reer ukraine ahayn ee soo gaarayay dalka poland
ha waa cunsuriyad markaan leeyahay waxaan ka wadaa qaabka loola dhaqmayo dadkan waa wax muuqdan fahamtay in waa wax muuqda waa wax muuqda mataqaanaa in dadkii lakala soocaya mataqaana oo laleeyahay dadkan waa ukrainian dadkan waxa waaye waa ajaanib kaleeto fahamtay marka waa qaasatan qof hadduu yahay qof madow afrika ka yimid
waayahay cilmi hadda markaad eegto soomaalidii faraha badnayd ee soo gaaray poland waa ay ka baxeen xooggooda sidaan filayo xaggay tageen oo ay u bateen marka laga hadlayo dalalka ay hadda ku sugan yihiin
qiyaas ahaan aniga waxaan ku qiyaasay inay wada dadka badka jarmalka tageen sababta ah nasiib wanaag waxaa jira basas oo weliba lacag la-aana iyo tareema lacag la-aana jira waagaas mataqaanaa markii afartii maalmood shantii maalmood ugu horreysay bay dadka ku baxaayeen qaarkooda oo faamiligooda u imaanayay horta jarmalkaas yimanaayeen inay dadka jarmalka ku hareen iyo inay soo gudbeen hore maqan way jirtaa dhowr qofood ay kasoo wacday qaar waxay kasoo waceen belgiumka qaar waxay kasoo waceen switzerland marka waxaan umalaynaa majority inay jarmalka aadeen kulligood waayahay dad miyaa jira ku hakaday poland iyo dalalka dariska la-ah oo ardayda ka mid a oo waxbarashadooda sii wataa
way jireen dad rabay inay halkaan sii joogaan ma badnayn soomaalida marka yidhi shan iyo toban maalmood ay haystaan qof walbaba waa cabsada marka waa sii bixan fahamtay laakiin dhowr qofood ayaa damaceen inay halkan waxbarashadooda kasii wataan laakiin nasiib daro waxay kala kulmeen dhibaato taasoo ah waxbarashadii meeshan waxaa lihi waa lacag fooqlacagdha weli mataqaan aysan iska bixi karin marka ayaga naftirkooda waxay ku qasbanaadeen inay isaga tagaan wadanka aniga naftirkeena kula talin waxaan dhahan haddii aadan si yar rabin inaad sii joogto wadankan sababtaa qofka markuu sii joogayo wuxuu baahan yahay inuu shaqaysto mana shaqayn karo wax wayse shaqto maalmood haystaa haddii uu rabo inuu xareysto mataqaana documenti ama mataqaana resident inuu xareysto waa inuu ama arday yahay ama inuu shaqo haystaa labadeen midna ma haysto marka wuxuu ku qasban yahay inuu wadanka ka baxo
waayahay dadka soomaalida ee ku nool poland tiro ahaan imisay dhan yihiin
soomaalida ahaan markaan qiyaasna waa dhowr iyo labaatan qofood ayaan ku joognaa waddankan poland guud ahaan marka caasimada oo keliya ma ahan waa guud ahaan waddanka waddanka o dhan haa caasimadda hadda waxaan ku deganaa ilaa iyo shan qofood waayahay cilmi ugu dambeyn waxaan jecelahay inaan ku weydiiyo bal ka waran waxyaabihii ugu waaweynaa ee caqabado ahaa ee aada la kulantay intii aad ku jirtay gargaarka ama taageeridda dadka soomaalida ah
caqabadaha ugu weyn ana kala kulmayno waxay ahayd dadkii hal mar nagu soo wada farabatay anigana sidaan ku sheega magaalada waarsa waxaan ku deganeen dhowr ila oo shan qofood inkastoo weliba aniga iyo wiil kaleta mataqaanaa oo jamaal la yidhaahdo aan ahayn dadka mataqaanaa aad u socda marka waxaan iskula qaybina dadka waxaa kasoo degaayeen laba meelood oo kasoo degaayeen ama kasoo galaayeen laba waxaa jirto train station aa jirto marka waxaan isku qaybinay laba train station aan isku qaybinay midna anaa joogay midna asagaa joogay baabuur yarna wadana alxamdulilah na sii wanaag marka qofkii yimaada markaas ama dadka isdaberi karan waxaan dhihi jirna mataqaanaa intaad dabirtaan tagsi u barqaataan hosteelkaas taga kuwa aan isdaberi karina mataqaana in anaga wadna xataa waxaa jirta dad aan ka dhiibna mataqaana hotel aan lacagna wadanina waa jiraan marka caqabadooyinka ugu waaweyn waxay ahaayeen dadka sidaan kuu sheegay mataqaana waxay ahaayeen dad ku muuqda rafaad ka muuqda sababtaa waxay kusoo jireen saf ayay waxay kusoo jiraan dhowr iyo toban kilomitr marka waad dareemi karaysaa rafaadka ay soo mareen iyo daalad daalka muuqdo qaarkood lagu habarsanaayeen mataqana aysan soco karin sababtaa waxay soo lugeynayaan dhowr iyo toban kilomitr ay soo lugeynayeen marka gargaarka dadkaas aan gargaaraynay ayaa waxaan ugu culays badnaa wuxuu ahaa inay dadkaas u raadina meel ay seexdaan waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan taha waktigaaga
adaa mudan walaalkay intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanayey cilmi cabdi oo ah guddoomiyaha soomaalida ee dalka poland inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha wada la hidmo waa ridwaan xaaji abdiweli oo idileh nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo nala socodsiinayey barnaamijkii martida mikrofoonka